meesha waa la yidhaahdaa tukaraq waa magaalo dhulbaxanti ka tirsan gobolka laasacaanood sool gobolka sool ee laasacaanood magaalo madaxiisa laasacaanood ilaa laba kun iyo toddobadii markii ilaa laba kun iyo toddobadii markii laasacaanood jamhuuriyadda somalilan la wareegtay waxaa haystay oo ka telin jiray maamulka la yidhaahdo puntland hadduu ka telin jiray dhulbahanta intii somalilan raacday mooye inta kale waxay ahayd magaalo madax ama dulmi ha qabto ama yay qabin waa la yidhi berigii uu joogay ingiriisku dhulka ee uu soomaalida gumaysan jiray waa waxa uu soo saaray ingiriiskii wax la yidhaahdo local marka waa tadee qabiilqabiil layska dhigaaye faarax iyo maxamuud baa lookalkii qaatay xasan ugaas baa nin ka qaatay baa la yidhi maantii dambe wuxuu tegey boocani waa la yidhi ha la qabto ninkanu gaaladii uu raacay waa la shaabudaynayaa ninbaa marka wuxuu yidhi baa la yidhi war faarax iyo maxamuud ma qaateen lookalkii qaate baa la yidhi war haddii faarax iyo maxamuud qaateen walaan xasan ugaas cadaysma u ahaanayna sii daaya buu yidhi ninka horba iskaga taga waxay la tahay saaka tuqaraqide meeshii tolkeed marabay martay meel kale uma go'ayso meeshii tolkeed maray bay martay horta meel kale uma go'ayso maamullada qaylinaya ee hadlaya magaaladan waa magaalo dhulbahante waa degmo gobolka sool ka mid ah waa magaalo dhulbahante leeyahay waxaan mar kale nahay nimowna ha ku harraadi haddii cidi ku dagaalamaysana annagaa ku dagaalamayna haddaan lagu dagaalamayna waa magaalo dhulbaanta dhulbaantaa taladeedu u taallaa intaa waxaan leeyahay maamullada hareeraha ka qaylqaylinaya daaroodka kale waxaan leeyahay dhulka ka qaylqaylinaya laasacaanood xudun ceerigaabo taleex saaxdheer intaasba jamhuuriyadda somalilan baa ka talinaysay intaad tufaraqu qaylinaysaan maad kuwaa ka hadashaan tufaraq intaad ka qaylinaysaan maad kuwaa ka hadashaan waxaan leenahay haddaba dhulkayaga annagaa leh annagaa u tashanayna meeshii aannu danta moodno baannu raacayna
laasacaanood gobolkii baa la yidhi waa la soo raray kumeel gaar baa halkan puntland ugu samaysay saddex iyo afar saddex iyo maalmood afartan kun oo dollar baa laga qaadaa maaliyadda dawladda hooseseedu ma xisaabsano garan mayno dee rag baanu saddex iyo afartanka raad dawladi leedahay tukarag ma yaal laba qol oo lacagta la dhigan jirin baa horta dhisan annagu puntlandn puntlandna lama shaqayn jirno oo kamaanu shaqayn jirno somalilandna lama shaqayn jirno laakiin dalku ciiddaa la yahada horta somaliland inta somalilan degta waa isdhal waa isku sharci waa isku xeer ma garata
waxaynu nahay dad wada dhashay oo isu yimid oo soomaaliya weliba nugaal u dhashay iyo hareeraheeda waxba annagu taas ku sii tiigan maayo raallina wadi ka nahay waanu idin soo dhowaynay wax xumaanihiina inaguma kala joogto annana xumaan idinma hayno xoogaa haddaan halkaa ka soo baxo haddii anigu ilaa maanta iyo maantaan garaadsaday waxaan arki jiray marka maamul isbedelo ama madaxi timaado annagaa waxaa qabanayna kuwii hore wax ma ahayn idinkaa annagaa wacan waanu arki jirna haddana waxaa jiray qaaraan waxbaba ka dhicin waanu arki jiray iyadan aan waxbaba ka soo dhicin haddii aad tihiin sida aad noogu warramaysaan kuwa wax bixinaya kuwa wax qabanaya kuwa wax qoraya kuwa na soo dhoweynaya kuwa dadka iyo maatada korinaya wax u qabanaya haddaad tihiin waa idinku soo dhoweynay raallina waa idinkanna